deegaanka aan ku sugannahay waa deegaanka jaaraa horato oo ka tirsan degmada dila ee gobolka awdal waa deegaan beeraleya halkan waxaa ku sugan rag beeraleya bal adoo magacaaga ku bilaabaya waxaad ka warantaa xaaladda beeraha iyo sidai aad u beerateen iyo waxyaabaha aad sanadkan beeranaysaan iyo sida dhulku barwaaqo u yahay iyo xaaladdiinna noloshiisa maxamed qaalib suldaan baa laydhaa xagga haddaan uga gudbo dhibaatooyinka jira ilaahay horta xaggii wuu naga saaray dhibtii jirtay nimcaa maanta lagu jiraa dadka sida wax adiga kaa baryaa ninka kale ka baryaa la yidhi dhibayna way jirtaa quruxina way jirtaa markaa taasi oo wakhtiyaabaha qaarkood aan u baahnayn in lanaga caawiyo beeraha ma waxaad ku qodataan ma dibi baad ku qodataan ma cagafyaad ku qodataan saacadda saacadduna imsaa laydinku qodaa laba boqol iyo sannada maanta laba boqol iyo afartanna way ahayd birta bir markaa sidaasay tahay xagga qodaalka intaan ku qodanna qiimahaan ku qodanna waa sidaa maxaad markaa sanadkan dalagyada aad beerteen ee idiin bixi doono ee aad maaragtay sanadkan beerteen maxaa ka- imiga ku taagan hadhoodh buu u badan yahay hadhoodh buu u badan yahay hadhoodhkii aan qodan jirnay ayuu u badan yahay maxaad inta badan hadhuurka u doorataan
xagga cuudka xoolaha ayaan u doorannay xoolahaasoo dee caleenta balka cuna oo wixii kale aan- wixii kale aanay anfacaynin imika qofka ku dhegaysanaya beer arag markaad u sharaxayso beertaasi imse bilood baad sugaysaa imse ku biqlaysaa imse roob xaggay ka helaysaa ma durdurbaa beertu de waa noocyo badan midi waa bustaan oo gacantii baad ugu haysataa biyaha oo adigaa maamulanaya oo gacantii baad ugu haysataa midina roobka ga- gacanka xagga ilaahay ee samada jira uunbay ku baxdaa markaa annagu taan ka shaqaysanna waa ta gacanka ku baxda yaa lix biloodna wuu ku go'aa hadhuurkeygu waa kaa imsaa kaaga baxa markaa sanadkii imse kiish baad ka heshaa xaggaa dee ma qadari kare taasi taladeedu allay u taallaa waa kolka ilaahay dhibicda kolba siduu ugu shubo haddii dhibicda rabbi ku shubo dee afartan konton lixdan intaba way iman karaan calaa kiish markaa qoys ahaan way kugu filan yihiin waxaa way ku filan tahay markaa suuqa markaad geysa maxaa lagaa siistaa maxaa la- saacaddan eega aan joogno yaa mahadhuudh baa dhow waxa la- wixii la falay waxa weeyaan labiya badh oo ahaa dee lacagta somalilanna magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamedow ciise muudaa la yidhaahdaa waxaan deganahay meeshaa la yidhaahdo maxay hayday jaara horato yaan deganahay inta beero waan leenahay xoolana waan dhaqannaa markii hore waan dhaqan jirnay imiga laakiin xooluhu way iska liitaanba wax dhammaaday iyo wax u eg weeyaan markaa xoolaan dhaqan jirnay annaku xoolihii abaar baa dhammaysay abaartaa dhammaysayna dee haddii ama wax dawaa ama wax dhaqaale dawlaa ama wax taakulaa helaya wuxuunbaa kaadhi lahaa taana ma aragna annaku markaa dhaqa- waxay usii dhammaadeen dareeyo dawala'aaneed beer ma beeratay sanadkan beerna imika de markii xoolihii dhammaadeen way bayna qabsato waan beerannay kal hore iyo sanadkaba kal hore rooba muudiina way naga baaday laakiin sanadka caleemo wanaagsan baa ku yaalla beeraha haddii ay roob dambe helaan iminka caleem wanaagsan baa ku taalla maaha maaha waxa digsa la yidhaahdo maxay hayday biqil uud ma tago biqil uud ma tago macnaheegu waxay ka dhigan tahay caleentan baxda haddaynu roob helin mura u samaysa meel lagu tumo garow lagaga tumo ma tagto weeyaan marka haddii taa la helo eega caleemo fiican baa noogu yaalla hadday weydana waa dee waxaan jirin bay noqonaysaa imika saacadda een, cagaftu imse ku qotaa saacadda beertii saacadda beerta waxay ku qodaa shan iyo toddobaatan kun oo laana waxay u dhigantaa toban doolar marka toban doolar oo maraykan ay u dhigantaa saacadda la noogu qodaa qofku markaa adoo kale imse saacadood baad qodatay anigoo kale waxaan qotay iminka siddeed saacadood waxaa laga qaabay markaa siddeetan doolar intaa waxaa sii dheer kharashkii kuwa cagafta kuwa qodaya ee shaqaalaha cagaftaa weliba sii dheer waa imse kuwaas oo kuwaasina isla noqonayaan aduu dee toban doolar kharashkooga isla noqonayaan sagaashan doolar oo kale siddeeddaa saacadood markaa noqonaya laakiin dee dalagaasi waxaa ku jira in tamaandha ah oo dheriga lagu yar darsado iyo iniib noqota xoogay qajiya waxaas way ku jira waxa- kuwaasina waxay u baahan yihiin buufin iyo dhaqaale u baahan yihiin kuwaana ma helna annaku waxaan soo iibsanno mooyaane oo dee intoon weliba dalkan kamaba hele dhulkaa awbariya la tago laga soo iibsado mooyaane een, ma helno dhaqaale u baahan yihiin kuwaasina wax taakulo oo cid kale oo ama maalqabeena ama dawlada aan ka helnaana ma jirto annakunbaa la naanawno kolba wixii ilaahayna bado xaaladda beeru saasay tahay sideed dadku uga shaqaystaan oo beeraha ay u beertaan ma waxay xagaafka iyo waxyaabaha dibida lagu qodayo wax- goortaasi goormay timaadaan dee dadku waxaa la yidhi xoolaha xoola soo saara dadku tamarsooda way shaqeeyaan horta beeralaydu mar way qodaan oo cagaf bay ku qodaan ama waxay ku qodaan dibi inkastayna dibi jirin ku dibiyo dameer isku xidhiyo ku laba dameer ku qodiyo ku laba dibi oo yar helaba Een, wixii tamartooda uga shaqeeyaan wayna xagaafaan oo way harameeyaan Ee, wixii tamartooda aad bay uga shaqeeyaan laakiin wax gargaar ah oo kale oo ay helaan ma jirto
maxaa is leedahay gargaarka ay u baahan yihiin muxuu yahay hal is leedahay gargaarka ay u baahan waxa weeyaan qalab ama wax caawimo oo dee raashin ama daawo wax lagu buufiyo ama to cayayaan lagaga dilo ama wax gargaarahoo dee gedleyba ha noqoto yaamba ha noqoto dongoro ha noqoto qalab caynkaasa kaaryoona ha noqoto naxarkan wax lagu xidho ee naxarka loogu sameeyey biyaha joojiya ha noqoto ilaan kol haddaana cagaf dhul xidhiyo geedaanay jirin waxaasoo midho way u baahan yihiin